taliska ciidanka booliska jubbaland ayaa rugta booliska ee baar caleen ee magaalada kismaayo waxa ay ku qabteen xashiish la doonayay in loo soo gudbiyo gudaha magaalada kismaayo taliska ciidanka booliska jubbaland oo waayadii dambe wada dadaalo kala duwan oo kor loogu qaadaya ammaanka ayaa waxaa si guud baaritaan loogu sameeyaa gaadiidka noocyadiisa kala duwan ha ahaadaan kuwa magaalada soo gelaya iyo kuwa magaalada ka baxaya taliska booliska jubbaland xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda darajada koowaad ee degmada kismaayo ayaa goobjoog ka ah halka lagu gubay maandooriyaha si ayna bulshada loogu gudbin afhayeenka ciidanka booliska jubbaland dhamme shugri faarax iyo xeer ilaaliye axmed cali maxamed ayaa si wadajir ula hadlay warbaahinta kadib marka la gubay xashiishka waxaan halkan ku baabiinaynaa heshiiskan toddobaadkan ugu fog kaasoo gacmaha amniga soo rogay taariikhda ku keeneen tobanka toddobaad afar waxaan baaq ku jirayaa ee, shacabkeenna oo wanaagsan ee, ka ka ganacsan maandooriyaha in ay ka fogaadaan ama ay si kastaba ha ahaatee xashiishka gacanta lagu dhiga ayaa waxa uu dhammaa toddobaatan iyo lix duub iyadoona taliska ciidanka booliska jubbaland ay ku dadaaleen in gudaha magaalada kismaayo aan la soo gelin xashiiskaasi ma ahan markii ugu horreysay xashiish ama maandooriye lagu qabto baraha kantarool ee laga soo galay gudaha magaalada kismaayo iyadoona horay marar kala duwan sidaasoo kaleeto ciidanka booliska ay gacanta ugu dhigeen waxyaabo maanka dooriyo oo ay ka mid yihiin khamriga xashiishka iyo waxyaabo kale